magaalada muqdisho iyo duuleedkeeda waxaa si dardarle kaga socda howlgallada burburinta ah ee dowladda federaalka u geysanaysa guryaha ay degan yihiin dadka rayidka ah waxaa mar kale maalintii shalay deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada muqdisho isku soo bax ka dhigay dadka caraysan falaalka burburinta ah ee wado dowladda federaalka dadka ayaa xirtay wadooyinka deegaanka ceelasha biyaha iyagoona sheegay in haddii aan dhibaatada laga daynin ay dagaal la geli doonaan dowladda federaalka sida ay hadalka u dhigeen iyagoo sii hadlaya waxay shaaca ka qaadeen in guryahooda lagu duldumiye haddana ay yihiin hoyla-aan dushoodanu ku dhacayo qabowga iyo kuleelka qaar ka mid ah dadka dhigayay banaanbaxa oo caraysan ayaa la hadlay saxaafadda waxayna ka warrameen dhibaatooyinka ay ka tabanayaan dowladda federaalka ku xirnaan na siin waayey waxaa noogu soo xigtay kabacdi guridumis alaabteena uu dhulka lagu baabi'iyey marka dowladda xasan sheikh iyo lafta gareen maa la dhahaya ilaahay laftiisa naarta ha ugu bishaareeyo naarta allah ugu bishaareeyo masiibo rabbaani allah ku rido dhulkeena meel cidlaan ka taagannahay ilmeyna anaga meel cidlaan ka joognaa qaboowaana baabi'iyey uqubadaas insha allah iyaga dushooda noqonaysaa banaanbaxa waxaa u dhigan waa inaa xal helnaa haddaa xal weynane annagoo dhan aa is wada miinaynayn annagoo dhan saa u wada dhannanin walaa naag kulligeen diyaaraannah insha allah madaxweyne xasan sheikh lafta gareen macalin mahdi kulli dooni mayno haddaa xal la heli waayo inaan kulligeenna is wada miinayno aan dagaalana diyaar u nahay rag iyo dumar saa u dhannahay allahu akbar waxay salaf ku hayaan dad shacaba oo maata oo meesha deganayeen oo dhulkooda gata iyo goofle gata iyo goofle waxaa layaa dadka goofta goofta gata iyo dadkii lahay maanta haween siddeed sacan ugula soo duuday guryahana igala dushay cidna xakunta ma jirto dhac caadi allo waa noola bareeray waxaan cabasho ka nahnay guryahayna la dumiyey oo laba kun oo guryo ah nagala dushay waddadana way xirnaanaysaa ilaa madaxweynaha oo ka soo fargeliyo aabbahaa ku dhashay aabbihiisaa ku dhashay cid oo saxiix isul nooga keenta lama jirto dukumentiga raggaas xag ka soo qaatay rag dalaaliinoo qaraabate ah aa hawshaan wataan iyo dawladda ayagaa lacagta kuma caamiilooya dhulkayna waa la baadayaa cid wax nugula ma jirto waxaan fariin u diraynaa ciddayna ka damqanayso islaam inta muslima oo islaamaan madaxweynehan wax ka rabin macalmahdian wax ka rabin inta muslima inayna soo fargeliyaan si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay isa soo tarayay dadka shacabka ah ee ka cabanaya dowladda federaalka ee hogaamiyo xasan sheekh maxamuud marar badan bulshada ku nool magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa xasan sheekh ku dhaliilay inuu hormuud ka yahay dhulboobka ka socda magaalada muqdisho mas-uuliyiinta dhaleeceynta usoo jeedisay xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ah xildhibaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk iyo xildhibaano kale oo aada u fara badan